kitaabu lbuyuuci baacyaalkii kitaabkoodii haada kanu maxaluhu waa meeshii looga hadlayay kitaab alxaj ayaa noo dhammaaday ilaahay fadligiis iyo ixsaankiis diinkan islaamku waa diin wa dawla diinun wa dawla weeye diinkan islaamku adduunya aakhira intaba wuu ka hadlaa ummadda masaalixdooda aakhira iyo midkooda adduun ayuuna ka hadlaa cibaadada ayuu ka hadlaa iyo hogaanka wuxuu markuu marka soo caddeeyey calaaqadii ka dhexday addoonka iyo rabbigiis iyo siduu ula xidhiir lahaa iyo aadaabteedii oo axkaan aada u fara badan ah markuu ka soo hadlay oo arkaanu islaam afar rugniyo waaweyn oo ka mid a soo sharaxay oo salaadii ay ka mid tahay iyo dahaaradeedii oo uu soo sharaxay sadaqadii oo sekadii ah oo uu soo sharaxay rugnigii kale oo afraad oo ah soonkii rugnigii shanaad oo xajkii ah hadda mucaamaladii la gala dadka dhexdiisa ay u mucaamalo lahaayeen siday wax u kala gada lahaayeen siday wax u kala kirayso lahaayeen siday u shirkoobi lahaayeen ilaa aakhiri alaxkaam marka halkan waxaan ka gelaynaa mucaamalaadka waxaa la yihahda cibaadaadkiina halkaas ayuu noogu soo dhammaaday marka beeca asalka waxa weeyaan beeca iyo mucaamalaadka asalku waa u ibaaxo kulli wixii mucaamala asal waxa u ibaaxo waxayna u daliishadaan culummadu laba aayadood qur-aanka ka mid ah suurat lbaqara ilahi wuxuu yidhi wahuwa aladii khalaqa lakum ma fi lardi jamiica ilaahay waa midka inin abuuray dhulka waxa ku sugan dhammaan ilaahay marka wuxuu ku manaystay oo ugu gallad sheegtay ummadda dhulka korkooda waxa ku sugan inu ayaga u abuuray haddaysan xalaal u ahayn aysan ku intifaaci karin laguma gallada sheegtan ilaa abaalba kuma sugna macnaha mina iyo gallade laakiin waa inay xalaal u tahay sidoo kale ilah wuxu uhi wahuwa aladii sakhara lakum ma fi lardi jamiica ilaahay weyna waa midka inin sakhiray dhulka korkiisa waxaa ku sugan suuratuljafiya weeye marka aayaadkaas waxay tusayeen dhulka korkiisa waxaa ku sugan asalku waa u ibaaxo shay xaaraam weeye qofkii yidhahda daliilkeena laleeyahy wixii daliil ku soo arooray xaaraamnimadooda keliyaha ka xaaraan ah cibaadada laakiin bilcagsigay aheed oo cibaadada asalkeedu waa mamnuuc wax cibaadaha qof ma samayn karo ilaa cibaado alla iyo rasuul u direen maahane asalku waa mamnuuc taasna xadiiskii nabiga aad kugu cadaynaya man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa raddu qofkii sameeya camal aanan anagu amrin oon amarka yagii oo diinka yagii uusan amrin waxa weeyaan waa marduud oo laga aqbali maa asalka marka cibaadada waa mamnuuc haddii qof uu yidhaahdo waxaanu waa cibaado alla loogu dhawaadaa daliilkeena laleeyahy daliilkeen hadduusan daliilkeenin waxaas cibaado ma noqonayaan laakiin mucaamalada qofkii yidhaahda mucaamaladan waa mubaax waa banaantay daliilkeen la dhihi maa ila asalkii isaga ku taagan yahi laakiin qofkii yidhahda waa mamnuuc mucaamaladan kaasaa daliil la weydiina daliilkaasaa la weydiina waxaa laleeyahay daliilkeen mucaamaladan in mamnuuc tahay ilaa asalku ibaaxu ahaaye in nuucaan aan la ogolayn maxaa u daliil ah marka asalku waa ibaaxa mucaamalada cibaadadan asalku waa manci iyo xadfi wax alla waxaa mamnuucana waa wax darar uu ku jiro oo addoommada ilaahay weyna subxaana wa tacaala dararkooda uu ka badbaadinayo dararkooda uu ka badbaadinayo waxayna yidhahdaan culummadu saddex shay ayuu u laabtaa wax alla waxa beeca oo mamnuuca riba inay ku jirto saddexdii nuuc riba alfadli riba alfadli riba haddaad maqasho waxay gashaa lacagaha iyo raashinka la cuno marka labada shay oo laysku gadaa haddii lacag lacag lagu sarrifayo ay tahay laba lacagood ay tahay hadday isku nuuc tahay oo mithaal dahaba dahab lagu gadin ama doolara doolar lagu sarrifin doolarkan ii jajabi shilin soomaaliya shilin soomaalia lagu fasilin lagu sarrifin kunkan laba shan boqol iiga dhig laba lacagood oo isku jinsiha laysku sarrifin ama laba raashin oo isku nuuca laysku gadin beriis beriis lagu gadanayo tobankan keliyo beriis gaduudka toban kiilo beriis caddaa iga siiso galeydan galey iga siiso intaas le-e galeydan gaduudan galey cad iga sii marka mar haddii waxaa laysku gadayaa ay laba raashin oo isku nuuca yihiin ama laba lacagood oo isku nuuca laba shardiyuu leeyahy labada shay waa inay isla eg yihiin haddii wax la kiileeye yihiin hadday wax la tiriye yihiin waa inay isla eg yihiin haddii la kala badiyo ribal fadliga meesha imaana waa xaaraan shardiga labaadna waa in markaas la kala qaato ay kaash yihiin mid hadduu dan yahayna riba nasiia imaano waa xaaraan riba kalaa jirto la yidhahdo riba alqardi oo waxa weeyaan siduu nabigu yidhi sala allahu alay slam kullu daynin qar kullu daynin jara manfacatan fa huwa riba dayn kasta oo qofkii daynta bixiyey nacfi usoo jiidaa waa ribo saasuu yidhi nabiga sala allahu aleyh wasalam marka waxa weeyaan qofka qof wax dayniyey marka kii daynta bixiyaa nacfi kala qaatay wuxuu leey niyow intaasu lacaga idaymiya gaarigaygaan iska hayso kusii nacfi ama gurigaygaan degano waxa weeyaan ama lacagta waxa weyan kun dollar idaymi sanadka dambaan kun iyo laba boqol kuu keenine ribadaasna ribal qardiyaa laydhaha waa xaaraan waa xaaraan lama ogola marka beecyada xaaraamta midka koowaad waa wixii riba ku jirto saddexdeeda noocba nooca labaad waxa weeyaan jahaalo iyo qarad waxaa la rabaa badeecada iyo lacagtaba wax cad inay yihiin haddii jahaala ku jirto oo mid kamida wax yar laga jaahil yahay waa xaaraam waa inay cad yihiin midka saddexaad oo beeca xaaraam u noqdana khidaac iyo taqriir haddii dhagar ay ku jirto ayadana waa xaaraamo sharci islaamku ma ogola waxna waan ka arki doonaa markaan kitaabka dhex galno saddexdaas unbay u laabataa yidhahdeen culummadu dhecyaalka xaaraamta waxaa muhiim oo kaleta inaan baraarujinno qofkuna hadduu fahmo wax badan ay u fududaa karaan beeca laba shay marka la kala gadanayo oo laba qof wax kala gadanayaan lix shardi ayuu leeyahay lixdaas shardi haddii mid kamiduhu dhiman yahay beec meeshaas ma yaallo beecaasuna waa faasid haddii shuruuddu dhammaystirantana beecu waa saxiix sidaas darteeda qofku hadduu xifdiyo lixdaas shardi waxaa dhici karta wax badan oo axkaam ah inuu fahmo oo si fudud iskaga fahmo marka lixda shardiyaan tirinaynaa shardiga koobaad waxa weeyaan rida almutacaaqidayni labada qof oo wax kala gadana waa inay raalli labaduba yihiin oon mid kamida la qasbin haddii mid kamida la qasbo bikayri xaqina lagu qasbo beecaas ma ansaxayo mid kamida hadii la qasbo xaq la-aana lagu qasbo xaq la-aan markaan leenahay waxaan ka ixtiraasayna haddii xaq lagu qasbo beec waa ansixi see xaq loogu qasbi karaa waxaa loogu qasbi karaa haddii mid qof lagu leeyahay dayn oo dadkii daynta kulaha soo da'weeyaan oo qaadigu yidhahdo badeecadan gad iyo alaabtaane daynka bix oo u diido qasab u gadaa laleeyahy markaas waa ansixin marka haddaan xaq lagu qasbayn haddii mid la qasbo ma ansaxayo shardiga labaad waxa weeye ahliyatulcaaqidayn labada qof oo wax kala gadanaya laba qof oo tasarufkoodu bannaan yahay waa inay yihiin oo inay wax gadaan ehel u ah mushtariga iyo baa'ica labadaba waa in jaa-isu tasaruf ay yihiin waxana waxaa loola jeedaa qof mukalafa caaqil baaliq ah waa inay yihiin oo rashiid ahoo waxa weeyaan aan ahayn qof safiih ah laba qof oo mid walbaa caaqil yahay baaliqna yahay waxa weeyaan rashiidna yahay oo caqli iyo tasarufkiisa uu fiican yahay haddii mid sawir yahay ama mid waalan yahay ama mid saqiir yahay beecu ma ansaxayo caruurta waxaa loo ogol yahay kaliya waxyaalaha raqi yaryarka ah oo kiilasan kole iyo ord iisoo qabo waalidkuna ay usoo idmeen kuwaasay gadi karaan laakiin ma banaana caruur in la yidhaha booskan caruur saqiiraha gaday ama gaarigan ama hanti weyn ama ridan ama hashaan shardiga saddexaad an yakuuna almacquudu calayhi shayga la gadayaa waa inuu noqdo mubaaxa nafci wax in lagu intifaaca ay bannaan tahay shay in lagu intifaaca aysan bannaanayn beeciisu ma ansaxo qamrada beeceedu ma ansaxo doofaarka beeciisu ma ansaxo inta gaal yimid ma dhigi karti anugu doofaar cuni maaya gaalkaasaan ka gadan ama qamradan gaalkaasaan ka gadan sigaarka beeciisu ma ansaxo jaadka beeciisu ma ansaxo kulli muqaadaraadka beeceedu ma ansaxo ilaa shayga la gadaa waxaa shardiya in lagu intifaaca inay bannaan tahay taasna waa masale aada u muhiim ah shardiga afraad an yakuuna alcaaqidu maalikan ow ma'duunan lahu fi lcaqdi qofka wax gadaya labada qof oo wax gadayda mid kastaaba waa inuu yahay maalig oo midka badeecada gadana badeecada iska leeyahay ama loo wakiishay oo qofkiilaa u wakiishay ama waxa weeyaan midka lacagta luna uu lacagta leeyahay ama loo wakiishay qof wuxuusan lahayn ma gadi karo hadduu gadana beecu ma ansaxo guryaha dawlada baabuurta dawladda beecooda ma ansaxo haddaan dawla kuusoo wakiilan haddaysan kuu wakiilan ma ansaxayo marka baadil iyo xaaraana lagu kala cunayaa taasuna waa shardiga afraad shardiga shanaad waxa weya an yakuuna almacquudu calayhi shayga la gadayaa maqduuran calaa tasliimi shay qofkii laga gatay loo dhiibi karo waa inuu yahay ee boos lagaa dhacay oo tuugu haysatoodan ka qaadi karin ma gada kartid malay badda ku jiroodan hayn hadda ma sii gadi kartid wax aad dhiibi karto waa inuu yahay shardiga lixaadna an yakuuna almabiicu wa thamanu macluumayni lilbaaci walmushtari badeecada iyo lacagtaba wax cad oo la yaqaan oon jahli ku jirin waa inuu yahay qofka wax gadaya oo badeecada wata iyo kan lacagta dhiibayo labadaba waa inay u caddahay waa inay u caddahay haddii shay kamida jahli ku jiro beecu ma ansaxayo marka shuruudda beeca lixdaas shardiya ugu muhiimsan waxa weeyaan shaaficiyadu waxay ku daraan shaygu inuu daahir yahay shay najaasa beeciisu ma ansaxo sidaas yidhahdaan wallahu subxana wa tacala aclam alxamdu lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina man yahdihi allahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaha ila allahu waxdahu laa shariika lah وأشhهd أنa محمdا cbdh ورasuuله اllهma صل عlى محمdi وعlى آlih وأصxaabih وmaن تبcahm بإحsان إlى yوم الdin وbعd waxaan kusoo jirnay kitaabkii cمdaة الأحkاm للإmaam أbi mحamed cabdالغني بn cabdالواxid ibn cali bn saruur almaqdasi aljamaaciili radia allahu raximahu allahu tacaala waxaan kusoo dhex jirnay kitaabulbayc kitaabulbayc xadiidkiisa koobaadaan marka ka bilaabayna alxadiidu araabic walkhamsuuna bacda almiatayn xadiiska konton iyo afar iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga weriy can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhumaa can rasuulillahi rasuulka ilaahi ka wariyey sala allahu caleyh wasalam annahu rasuulku qaala wuxuu yidhi idaa tabaayaca rajulaani laba qof hadday wax kala gataan rajulaanka oo iska baabu taqliibi qofaa loola jeedaa nin iyo naag wuxuu rabaa ha ahaado idaa tabaayaca rajulaani laba qof hadday wax kala gataan fa kullu waaxidin mid kastao minhumaa labadooda ka mid a bilkhiyaari khiyaaru ku dheehan yahay mid kastaaba khiyaaru leeyahay maa lam yatafaraqa intaysan kala tegin intaysan kala tegin oo wakaana ay ahaadaan jamiican kuwa kulansan laba qof markay wax kala gataan oo midna badeecadii dhiibo midna lacagtii dhiibo waxa weyan beeci u ansaxo intay wada joogaan khiyaar la yidhaha khiyaarulmajlis ayaa meeshaas ka jira qof walbaaba majliskaas inta la joogo wuxuu khiyaar uleeyay beeca inuu ka laabto sharcan uu uleeyay kii ka laabta kan kale uma diidi karo hadduu qof sharciga ilahay ilaalinayay khiyaarulmajlis aa la yihahdaa waxayna khiyaarkaasu jiraya intaysan kala tegin ay dhan yihiin ay kulansan yihiin haddii mid taba magaalada inta aada soo laabto waxa weeyaan beeca waa ka laabta ma dhihi karo tegidana curfigaa loo fiirin ma kala tageen mise ma kala tegin curfigaa la fiirin haddii curfiga le labada saf waa kala tageen khalaas beecaas waa laazimay si kale ma ahane cillad kaleeto inay soo baxdee khiyaarulmajlis waa dhammaadoo lagama laaba karo ow yukhayir intuusan doorgelin axaduma midkood alaakhara midka kale waxaa kaleeto oo khiyaarulmajliskii dhamay kara mid hadduu midka kale door geliyo mid hadduu midka kale door geliyo oo uu kala yidhaahdo lacagta iyo badeecada mid dooro oo u yidhahdo midkaasaan doortay khiyaarkii saasuu ku dhamaaday marka iyadoo la wada jooga khiyaarku saasuu ku dhamaan karaa marka laba khiyaar ku dhamaan karaa inay kala tagaan iyo in mid yidhaahdo midka kaleeto haye waxa weeyaan badeecada iyo lacagta mid dooro hadday labadooduba yidhaahdaan anugu kaasaan doorta ana kaasaan doortay labadooduba khiyaarku waa ka dhamaada haddii mid yidhah anugu kaasaan doorton kii kale dooranna kaas doortaya khiyaarku ka dhamaana aw yukhayir intuusan doorgelin axaduma midkood alaakhara midka kale oo fa tabaayaca ay markaas ku kala gataan calaa daalika sidaas faqad wajaba albaycu beyci waa waajibay haddii midkood mid khiyaar geliyo oy sidaas ku kala gataan beeci waa waajibay beeci waa waajibay midna kama laaba karo alxadiidu alkhaamis walkhamsuuna bacda almiatayn xadiiska konton iyo shan iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga yidhi can xakiim ibni xisaam qaala xakiim ibni xisaam wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam albayicaani labada qofa wax kala gadanayaan bilkhiyaari khiyaar ayay ku dheehan yihiin maa lam yatafaraqa intaysan kala tegin intaysan kala tegin khiyaaray ku dheehan yihiin ow qaala wuxuu idhi xataa yatafaraqa ilaa ay ka kala tegayaan ay khiyaarkaas haystaan oo xataada qaayada waxa weyn ayuu ku xiray fa in sadaqaa hadday isku run sheegaan oo mid walbaba badeecadiisa waxa ku jira kan badeecada wataa sheego kan lacagta wataana wix ceeboo ku jira sheego fa in sadaqaa hadday isku run sheegaanoo wabayana ay isku caddeeyaan buurika waa loo barakayna allahuma labadooda fii baycima beecooda loo barakayna ilaah u barakayna wa in katamaa hadday qariyaan wakadaba ay isku been sheegaan oo waxa weeyaan subag iyo wuxuu isku soo daray iyo saliid markaasu leeya waa la hubaa waa subag saafiya beenay sheegayaan malab iyo waxa weeyaan sonkor iyo balaayo isku qasay caana iyo biyo iyo balaayo isku qasay hadday been isku sheegaan oo ay iskhiyaanaan muxiqad waa la tiraa barakatu baycima beecooda barakadiisa waana cuquubana way ka timaadaa arrintaas waa arrin khatar ah marka beeca ilaahay in looga boqo oo beenta laiska daayo oo khiyaanada laiska daayo sidaasaa muslimiinta waajib ku ah haadaa kanu baabu maa shay baabkiis wey yuunha la reeba canhu xaggiisa oo min albuyuuc beecyaal ah beecyaalka xaaraamta oo la iska reebayaan halkaana ka gelaynaa alxadiidu saadis walkhamsuun xadiiska konton iyo lixee bacda almiatayn laba boqol ka gadaal waxaan rabaa laakiin inaan baraarujiyo kitaabka taysiirulcallaamka ah ee kitaabkan sharxa cumdaha baabkan aad ayuu axaadiista iskugu qasaa oo isku dabamariyaa laakiin xadiis walba meeshiisa markuu ka raro meel kale ku sheegayo hoosuu ka calaamadeeya oo ka sheega badanaaba oo yidhaha xadiiska halkan ku qornaa meelhiblaan u raray kanna meelhiblug ku qornaa anaa soo raray marka matniga inuu kaashado ayuu qofku kula soco karaa baabkan laakiin sharxa taysiir callaamka wax badanuu baabkan axaadiista kala bedelo si asagu isku leeyahay axaadiista u munaasiba ayuu ugu tasarufay ee sidii matnigu u qornaa uma sharixin masladaas marka waa in la ogaado alxadiidu saadis walkhamsuuna bacda almiatayn marwiyin waxaa laga weriy can abi saciidin alkhudri radia allahu canhu ana rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam naha waa reebay can ilmunaabadati isku tuuridda isku tuuridda waa reebay isagaa fasiraya abi saciidin alkhudriy wahiya isku tuuriddu darxu rajuli waa ninku inuu tuuro thawbahu maradiisa bilbeeci bisababi beeci beec sababtiisu u tuuro ila rajuli nin kalena uu tuuro qabla an yuqalibahu intuusan gedgedin aw yandura ilayhi intuusan fiirin waxa weeyaan munaabadada isku tuuridda nabigu waa reebay isku tuuriddana waxa weey yidhi abi saciidin alkhudriyi waa ninku maradiisiiyo isku duuduuban inuu beec sababtiis qof kale ugu tuuro oo uu yidhaha waa kuu soo tuuray saas marka u qabtana kaas waa ka gadantay la yidhaahdo asagoon gedgedin oon fiirin marka beecaas waa xaaraan cillada ku jirtana waxa weya shardigii ugu dambeeyey lixda shardi markaan tiraynay oo ahaa jahaalo waa mamnuuc waa in macluum ay yihiin waxa la gadayaa shardigaasa meesha ka maqan shardigaasa meesha ka maqan waxa weeyaan maradii oon duuduuban ayuu waxa weeyaan gatay oo uusan ogeyn inta la eg yahay dhirirkeeda ballaceeda ma gogo-on tahay meela miyay ka dalooshaa ma nabad qabtaa marka jahaalaa ku jirta waa xaaran beecaas nabigu waa reebay nabigu waa reebay taasuuna ku fasiray saxaabiga isagaana ugu ogaal badan waxa loola jeeda maadaama isagu nabiga ka wariyey culammadu waxay ku daraan oo kale waxyaalo kale oo mitaal dhul ah qofkii laga gada markaas laleeyahy dhagaxaasa la tuurin meeshuu ku dhaco ayaan intaas kaa siiyey ayadana jahaladia ku jirta maxaa dhagax meel ku dhacay lama yaqaan meel dhow iyo meel fog calaa kulli xaal sida uu saxaabiga ku fasira ugu cadaan badan wanaha wuxuu kaloo nabigu reebay can ilmulaamasati isku tuuridda in laba maro laysku tuuro oo saas lagu kala gato isagaa fasirina abi saciidin alkhudriy waalmulaamasatu isku tuuriddu lamsu rajuli waa ninka taabashadiisa athawba marada uu taabto almulaamas isla taabasho dhe wanaha nabigu waa reebay can ilmulaamasati isla taabashada isla tuuridda waa kasoo gudubnaye wanaha waa reebay can ilmulaamasati isla taabashada waalmulaamasatu isla taabashaduna lamsu rajuli waa qofku inuu taabto athawba marada oo walaa yanduru ileyhi uusan fiirin habeen madooba mugdiyaa la joogaa in loo jeedin iska taabuu leeyahy saas u taataaban markaasuu leeyahay iga gado waa xaaraan maxaa yeele jahaala ku jirto marada midabkeeda iyo waxa weya wax badan inuu fiiriyo u baahan yahay marka isagoon fiirinu gatay jahaala ku jirta sidaasa beexaasuna xaaraan ku noqday marka beec kasta oo jahaala ku jirta waa xaaraan alxadiidu asaabic walkhamsuuna bacda almiatayn xadiiska konton iyo toddoba iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi laa talaqow ha la kulminina arukbaana safarayda ha ka horteginina weeye laa talaqow laa talaqow iska heta adii labadii tooda mid la xadfay laa talaqow ha ka horteginina arukbaana safarayda halkaas marka xukunka nabigu uga hadla waxa weeye sala allahu aleyh wasalam waxaa mamnuuca oo xaaraan ah qof dadka safarka ah ee badeecada suuqa ku soo wada in inta looga hortago suuqa intuusan soo gaarin laga gato sababta loo diidayaana waxay tahay waxa weeyaan qarar ayaa ku jira qofkaas amase waxa weeyaan khadiica iyo dhagar sababtoo ah badeecada suuqa waxay ka joogto ma oga marka inta isagoo suuqii ogaanin ayaa inta laga hortagaa laga gadan badeec arigii soo waday badeecuu soo waday raashinuu soo waday suuqi intuusan keenin uusan ogaanin sicirka suuqa sidaas darteed xadiiska abi hurayra bukhari muslim ay wariyeen nabiga sala allahu caleyh wasalam wuxuu yihi qofkii laga hor yimaado ee laga gato hadhow suuqa markuu yimaado qofkii badeecadaas lahaa wuxuu xaq u leeyahay inuu kala doorto inuu sidii u daayo beeca iyo inuu ka laabto haddii sharciga la xurmaynayana waxa weya looma diidi karo duu yidhi ka laabto maxaa yile waa la khiyaanay waa la khiyaanay xukunka labaad xadiiska nabigu adle wuxu yhi walaa yabic yuusan gadin walaa yabic yuusan gadanin bacdukum gabalkiin calaa beyci bacdin gobolka kale beeciisa gobol idinka idin ka mid a gobolka kale beecooda yuu gadani maxaa loola jeedaa tanna laba sifay ku suurtaabi karta laba kayfiya balan tilmaano laba qof oo muslima wax kala gadatay waxaa xaaraan ah inta labadoodii u timaado ayagoo khiyaalmajlisiga ku jiro weli kala tegin inaad labadoodii mid kamida la hadasho beeci aad fasahaadido oo ama midkii badeecada haystay aad la hadlin oo qof la hadlin oo wuxuu leeyahy badeecada ka laabo beeca anaa lacagta lagaa siiyey lacag ka badan kaa siinaya waa xaaraan qof muslima xaq uu gatay ayaa dulminayda amase wuxuu samayn kii lacagta watuu la hadlin markaasuu leeyahay badeecadan lagaa gaday badeeco ka raqiisan oo ku nuuca aan ku haya ee ka laabo ama wuxuu leeyahay midaan lagaa gaday waxa weeyaan mid ka birimaysanaan hayaha ka laabo markuu ka laabto isagu ka gadana marka waa xaaraan labada kayfiyaba marka qof muslima qof kaleeto yuusan beeciisa gadanin sidoo kale gorgortanaka waa la mid qof muslima hadduu badeeco gorgorsado qof kaleo muslima uma banaana inuu ka dul gorgorsado walaa tanaajashuu ha isfallisinina xukun kaleeta halkaana looga hadlin xukunka saddexaad oo xadiiskan ha isfallisinina fallisaad beenbeenaadka wey tanna oo waxa weeyaan suuqii ayaa shay la keenay waa la naadin aduguna hadda inaad gadato diyaar uma tihid markaasaad waxaad leedahay intaasan ku daray waa xaaraan inaad wax ku dartaa badeeca aadan gadayn oo suuqa laga naadina oo dadkii muslimkaayo gadanayay aad ku qaaliyeedo markaa danta rabta kale waxaa dhacda inuu dantu kaleya markuu lacagta ku dara inuu yahay midkan badeecada leh inuu wax la gadayo rabo inuu shay lacag badan ka helo waxaa dhacda isagu inuu dan leeyahay oo uu isleeyahay badeecada ninkaan markii si fiican looga gato hadhow aad shaxaado tirada anaa kula gaday hadda ii dhiib waxaa dhici karta inuu dan kaleeto leeyahay oo midka badeecada gadanayo ganacsadaha uu xaasid ku yahay oo isleeyahay badeecada ha ku qaaliyowdo kulli miduu raba dantu raba kala haadee xaaraan weeye mana banaana mana banaana marka fallisaada beenbeenta wey qofaan gadayn inuu badeecad suuqa lagu naadina wax ku daro walaa tanaajashu ha isfallisinina walaa yabic yuusan gadin xaadirun reer magaal libaadin reer baadiye wax u gadin xukunka afraad oo xadiiskan looga hadlin waxa weeye qof reer magaal ah reer baadiye badeeco keensaday inuu dallaal u noqdaa xaaraan oo yidhaha war anaa kuu gaday sicirka lama soqotidi yaan lagu dhicine anaa kuu gaday xaaraan weeye nabigu ka leex yuri dadka gobolkood gobolka kale allah ka risaaqee qofkan reer baadiya xoolihiisiu wataa lacag kama soo bixin badarkiiu wataa waxa weeyaan xoogaa iska macquuluhu sicir sicir macquula ayuu ku gadin dadkii magaalada deganaana markaas qiimo macquul ay wax ku gadan karaan ayay helin ilaahay dadka ha kala risaaqee waxa weya suuqa ha gubinine lama rabo suuqa in la gubo marka reer magaal uma noqon karo dalaal qof reer miyi ah xukunka shanaad oo xadiiskan looga hadla walaa tusiruu hagaaxinina alghanama ariga dadaa waxay sameeyeen khaa'iniin ah oo waxa weeyaan khadiicay samaynayan khadiicaduna waa xaaraan dhagar neefka markuu suuqa keenayo hal dhashayuu rabaa inuu keeno wuxuu rabaa inuu dadka ku qaldo markaasuu laba maalmood ayuu soo gaaxin ama saddex maalmood iyadoo candhihii candhadii caana ka buuxaanu keenin qofki arka waa la yaabin waa ka gadan sacyaa lasoo gaaxin ridyaa lasoo gaaxin marka waa khiyaanana taas ma banaana neef in lasoo gaaxiyo markii suuqa la keenayo marka nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay slam walaa tusiruu hagaaxinina alghanama ariga dee lo-dii iyo gelin waa la mid qofkii marka muxuu samayn haddii neef lasoo gaaxiyey uu gato oo uu ogaado markuu caani ka lisa inuusan neefkaanu caano sidaasa lahayn saddex maalmood horta la rabaa inuu ku ogaado saddex maalmood maantii koowaad markuu gato caanihii koowaad uu ka lisin maanta labaad wuu lisin maantaas labaad marka wax laguma ogaa karo waxaa dhici karta shal oo dhan maadaama neefku suuq taagnaa uusan geeda daaqin inuusan caano badan yeelan dana bal maalin kaleeto saddexaad ha ilaaliyo ha liso markuu ogaado inuusan neefkaanu caanihii uu ku gatay lahayn khiyaaru leeya waa kanaa nabiga sheegi nabigu wuxuu yihi sala allahu alay wasalam waman ibtaca qofkii gatahaa neefkii fa huwa qofkaasu bikhayri nadarayni laba aragti midii u khayr badan uu leeyahay bacda an yaxlibaha markuu liso ka gadaal markuu liso oo ogaado laba aragti midii u khayr badanu qaadan in radiya hadduu raadi ku noqdo neefka amsaka waa haysana oo u caanaha uu neefkaanu leeyahy markuu ogaado hadduu sira intaana layha qiimahan waa lagu qaadan karaa waa haysan waa in sakidaa hadduu u caroodo oo uusan wax qiimihii lagu qaadan kara ahaynna raddaha neefkaas waa soo celin wasaacan hal suusna waa soo celin oo min tamrin timir ah hal suus saddex maalmood haysay hal sac wax kale laga mara caanihii uu maalay weeye sacaas la dhihi maayo caanuhu waa badnayn iyo waa yaraayn nabigaa gooyey qadarkaas marka saacaas unbaa laga rabaa saacaas ayaa laga rabaa alxadiidu thaamin walkhamsuuna bacda almiatayn xadiiska konton iyo sideedee laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can cabdillaahi bni cumra radia allahu canhuma ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam nahaa waa reebay can beyci xabali lxabala uurku jirka uurku jirkiisa beeciisa nabigu waa reebay cunuga caloosha ku jira uurka ku jira midka uu sii dhali doono uurkiisa ka dhala doona beeciisa nabigu waa reebay sala allahu aleyh wasalam nahaa waa reebay can beyci xabali lxabala uurku jirka uurku jirkiisa beeciisa wa kaana beecaas wuxuu ahaa beycan beec beecaasoo yatabaayacuhu ay wax ku kala gataan ahluljaahiliyati dadkii jaahiliyada ahaa gaaladii hore wax ku kala gada jireen suuraddiisna waa kana wa kaana rajulu qofku wuxuu ahaa yabtaacu mid soo gato la soo wareega aljasuura neef geela ilaa an tuntaja ilaa ay dhasho annaaqatu hasha huma tuntaja ay dhasho allatii midda fii badniha caloosheed ku jirta neef geelu suuqa ka soo gadan markuu neefka la soo wareego wuxuu lacagta ku dhiibin wuxuu le lacagta waxaan dhiibaa hashaan aan soo gatay markay nidig dhasho nidigtaasuna ay dhasho oo ay curato nidigtaasu marka jahaalaa ku jirta muddadiyaa jahaala ku jirta sababtoo ah waxa weeyaan horta hasha uu gatay maray dhalayda lama yaqaan inaysan dhalinaaba dhacdo iska dhimataba maray dhalayda lama yaqaan hadday dhasho inay nirigdaada koobaad dhalaydo iyo inay rati dhalayda lama kala yaqaan hadday markaa rati dhasho muddadii waa isbedeli haddana nirig hadday dhasho nirigtii wakti abaahoon iyo wakti ay dhali doonta lama yaqaan marka wax la yaqaan muddo aan la oqoon weeye waana xaaraan jahaala mar hadday ku jirto beeca taas waa lagu fasiray macno labaada lagu fasiray waa kana qiila waxaa la yidhi inahu shaniye kaana qofku wuxuu ahaa yabiicu mid gada ashaarifa hal duq ah wahiya shaarifadu kuu fasirin wahiya shaarifadu alkabiiratu waa hasha weyn almusimatu ee gabowday hal gabowday oo duqhu gadin wuxuu ku gadin binataajiiljaniini uurjiifka cunuga uu dhali doono alladii uurjiifka fii batni naaqati hashiisa caloosheeda ku jira wuxuu leeyahay hashan aan gaday hashan aan soo gatay oo aan la soo wareegay caloosheeda cunuga ku jira cunugaas cunugu dhali doonaan kaasiisana hashan hal duquhu soo gadan oo riman markaas wuxuu leeyahay hashan duqa caroosheeda ilmaga ku jira ilmagaasu ilmaga uu dhali doono ayaan ku siina marka jahaalaa ku jirta sababtoo ah hashan horta calooshida wax ku jira lama yaqaan ma hal cunuga mise waa labo ma ratiya mise waa nidig lama yaqaan midkaasu inuu wax dhali doono iyo wuxuu dhali doono wax yihiina lama yaqaan jahaalaa ku jirta marka marka horena muddadaa jahaala ku jirtay markaan damba tafsiirkan dambana qiilana waxaa jahaala ku jirtaa waxa weeyaan thamanka la dhiibayo hashaan waxa lagu gatay oo labada shay laisku gadayo mid kamid a jahaala ku jirta hasha waa loo jeeda laakiin qofkan wax uu bixi doono ayaa jahaala ku jirtaa oo haddeer hashaan caloosheeda wax ku jira lama yaqaan hasha caloosheeda waxa ku jira waxay dhali doonaanna lama yaqaan alxadiiu taasic walhamsuuna bacda almiatayni xadiiska konton iyo sagaaliyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can cabdillaahi bni cumra radia allahu canhuma ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam nahaa waa reebay can bayci thamarati miraha beecooda xataa yabduwa ilaa uu muuqdo salaaxuha bislaadkooda nahaa nabigu waa ka reebay albaayica qofka iska gadaya iyo walmushtari qofka soo gadanayaba halkaana waxaan uga hadlaynaa oo xadiiska nabigu ku sheegaya sala allahu calayhi wasalam miraha beerta ku yaalla beecoodu waa xaaraam lamana gadi karo ilaa bislaadkoodu muuqdo oo hadday midab yeeli jireen markay bislaadaan midabkii laga arko qaar ka mida ay midaboobaan kulligood inay midaboobaan shardi ma ahan haddii ay mirtaanu waxaweyn adkaa jirta markay bislaatana adaygii la arko calaa kulli xaal calaamadihii bisaylku isagoon ka muuqan miraha beerta ku yaalla lama gadi karo oo taqriira ku jira waxa weyn sababtoo ah haddaad lacagtii qofkii ka aad waxa weyn mirahan uu ku baxsho siiyo mirihiina aafa iskaga timaada ilaa intaan bislaadkooda muuqan aafaday u nugul yihiin ama dabayla iska martay ama daada qaaday ama cudur kale iskaga dhacay waxa weeyaan maxaa lacagtaasu xalaal ugu noqon kii qaatay ilaa kan mirihii waa ka halaagsameyne halaagana iyagoo ehel u ah ayuu gadaye marka nabiga nahaa wuu reebay can bayci thamarati miraha beecooda iyo in la gado xataa yabduwa ilaa u muuqdo salaaxuha bislaadkeeda nahaa nabigu waa ka reexay albaa'ixa midka iska gada mirahan ilaa hanti salaamda xaqdarro ku gadanaa walmushtariya midka gadanayo miraha gadanayo lacagta dhiibayna nabigu waa ka reebay maxaa ilahy hantidiisii ayuu waxa weeyaan qasaarin maalkana in lama qasaari karo waa in la xifdiyo alxadiidu situuna bacda almiatayn xadiiska lixdan iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga weriya can anas ibni maalikin radia allahu canhu ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam naha waa reebay can bayci thimaari midaha miraha in la gado xataa tushiya ilaa ay midabowdo ilaa ay midab yeelato in la gado nabigu waa diiday sala allahu calay wasalam qiila waxaa la yidhi wamaa tushi midaboobid maxaad ula jeedaa rasuulka allah qaala wuxuu yidhi xataa taxmara xataa ta maya maya anas ibn maaligaa le anas ibn maali qiila waxaa la yidhi anas wamaa tusi midaboobid maxaa loola jeedaa qaala anas wuxuu yidhi xataa taxmara ilaa ay ka gaduudato waa haddii mirtu markay bislaato gaduuda jirtay waa ilaa ay ka gaduudato qaala wuxuu yidhi nabiga sala allahu caleyh wasalam ara-ayta bal ka waran in manaca allaahu alle hadduu diido athamarata miraha haddii mirahan alla diido bima shaygee yastaxilu uu ku xalaashan axadukum qof inin ka mida maala akhiihi walaalkiis maalkiisa muxuu ku xalaashanayaa hadalkaas dambe oo ah ara-ayta ba ka waran yaale ma nabigaaleh mase anas ibn maaligaaleh masaladaas aada la iskugu khilaafaa asheekh taqiyudiin kitaabkiisa oo ixkaam axkaamka ibnu daqiiq ulciid wuxuu xoogaa jasmiyey inuu nabigu leeyahay ibnu cadaarna waa ku raacay laakiin xaafid ibnu xajar arrintaas waa tacqiibiyey waxa weeye wuxuuna sheegeen hadalku inuu yahay hadal anas marka qaala anas wuxuu yidhi ara-ayta bal ka waran in manaca allahu hadduu diido athamarata miraha bima shaygee buu yastaxilu ku xalaashan axadukum qof in ka mid a maal akhiih di mirihii hallaabaan maadaama iyagoon bislaan la gaday qofkii lacagta qaatay muxuu ku xalaashan oo walaalkiis hantidiisa ku cuni wa aklu amwaali naasi bilbaatil marka ma banaana miraha in la gado iyagoon bislaan alxadiiu alxaadi wa situuna xadiiska lixdan iyo koob ee bacda almiatayn marwiyan waxaa laga wariya can cabdillahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaala cabdullahi bni cabaas wuxuu yihi inahaa rasuululahi rasuulka allah reebay sala allahu caleyhi wasalam an tutulaqaa an tutalaqaa in laga hortago arukbaanu safarayda in laga hortago nabi maxamed waa reebay sala allahu caleyh wasalam safarayda in laga hortago oo ayagoon jid soo gaadin suuqii laga hortago oon sicirkii ka warqabin marka wax laga gato oo waxa weyn taqriira ku jira wa an yabiica xaadirun reer magaal inuu wax u gadana nabigu waa reebay libaadin reer baadiyo qaala wuxuu yidhi raawidii fa qultu waxaan ku yidhi libni cabaasin cabdullaahi bni cabaas maa qowlu xaadirin libaadin maxaa loola jeedaa maa qowluhu maxay tahay nabiga hadalkiisa uu yidhi xaadirun libaadin reer magaal iyuu reer baadiyo wax u gadin qaala wuxuu yidhi cabdullahi bni cabaas laa yakuunu uma noqon karo reer magaalkii lahu reer baadiyihii simsaaran dalaal uma noqon karo waxaa la diidaya inuu dalaal u noqdo marka waa xaaraan waa mamnuuc alxadiidu thaani wa situuna bacda almiatayni xadiiska lixdan iyo laba iyo laba boqol ka gadaal marwiyan waxaa laga wariya can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi nahaa rasuululahi rasuulka allah reebay sala allahu aleyhi wasalam can ilmusaabanati musaabanada musaabana waxaa la yidhaha baycu lmacluumi bilmajhuuli min jinsihi in waxa weeya shay la yaqaano miisaankiisa oo badar ah lagu gado mid laga jaahil yahay kuna jinsi ah de waxaa la rabaa laba cunto oo isku jinsi ah marka laisku gadaa laba shardi aheed in waxa weeyaan ay isla eg yihiin oo la hubo inay isla eg yihiin iyo in waxa weeyaan markaas la kala qibloodo oo la kala qaato taas ayay ahayd marka shaygii haddii isaga la yaqaan miisaankiisa laguna gado mid ku jinsioo laga jaahil yahay waa riba ribadii ribalfadle la dhihi jira meesha soo geli marka nahaa rasuullahi waa reebay sala allahu alay slm can ilmusaabanati raashin waxa weya la yaqaan miisaankiisa in lagu gado mid laga jaahil yahay beegiisa waa kan isagaa fasiraya musaabanadii wa hiya musaabanadii soo qadaro an yabiica waa inuu qofku gado thamara xaa'iqdihi beertiisa miraheeda in kaana beerti hadduu yahay naklan geetimireed bitamrin timiruu ku gadin kaylan beeg uuna kula gadin waxa weeyaan timir beegan oo dhulka taalla ayuu ku gadin mirihii beerta ku yiilay waxa weeyaan timir beeganoo miisaamanoo wuxuu leey boqolkan kiilo timirtaa iga siiso tobankaas geed timirta ku taalla marka tan waa cabiran tahay waa la yaqaanaa timirtaan maadaama waxa lagu gadayaa timir kale tahay waajib waxa ah in asna la yaqaan oo isla eg yihiin waxaana qaacidadu tahay aljahlu bilmu aljahlu bilmusaawaa labada shay oo ribowiga inay isla egyihiin ka jaahil noqoshada laga jaahil yahay kal cilmi bilmufaadala inay kala badan yihiin iyadoo la og yahay lamidta waa xaaraam wey sida iyadoo la ogyahay inay kala badan yihiin in laiskugu gadi karin hadday inay kala badan yihiin laga jaahil yahay in iskuma gadi karo wa in kaana karman hadduu yahay cinabna an yabiicahu waa inuu gado cinabkii bizabiibin zabiib kaylan beeg uu ku gado waxa weeyaan haddii cinab uu yahay cinabku waa marxaladaha uu soo maro zabiibka zabiibku waa markuu qalalo zabiibkan od aragteen oo madmadoobay ama gadgaduudan waa mirihiiyo qalalay timirtuna waa markay qalasho laakiin timirtu waxay soo martaa rudab xaalad ay soo marto ka mid ah geedkiiya markaas ku taalla ama markaasa laga soo jaray marka iyadioo geedkii ku taalla in timir qalalan lagu gado oo timir qalashay ah taasaa la diida timirtaan anagu aan naqaan ood aragto taas wey timirta qalalon rudabka isagu ma aha noocaas marka cinabkana waa miro qoyan marka markuu qalalana zabiibkan aad aragtay iyuu noqon marka hadduu karam yahayna waxaa la diidayaa an yabiica inuu qofku gado hu karam cinabkii bizabiibin zabiib ku gado maxaa yeeley cinabkii geedu saaran yahay miisaankiisa lama yaqaan zabiibkiina waa miisaaman yahy marka waxa weya baycu macluumin bilmajhuuli min jinsi weeye wa in kaana hadduu yahay zarcan badarna an yabiica waa inuu gado hu zarcigii bikayli dacaamin cunto beegan inuu ku gado waxa weeyaan badar dhulka yaallo tobankii toban kiintaaloo galeeyaho la yaqaano halkaas taalloo cabiran aa laleeyahay beertan badarka saaran oo ku yaallo sabuulka ku yaalla iga siiso xaaraan weeye xayra kan beegiisa waa la yaqaanaa kaas geedka ku yaallase lama yaqaan waa waxa weeyaan ribadii oo la dhihi jiray ribal fadli nahaa nabigu waa reebay can daalika kaas kullihii dhammaantiis raashin dhulka yaalla raashin geed saaran lagu gado nabigu waa reebay maxaa yeelay inay isla egyihiin in kaleaan la ogeyn mar haddii laga jaariya inay isla egyihiinna ayadoo ay kala badan yihiin oo la og yahay in lagaday laisku gaday lamidta alxadiidu thaalitث wa situuna bacda almiyatayni xadiiska lixdan iyo saddex iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala jaabir wuxuu yihi naha nabiyu nabigaa reebay sala allahu caleyh wasalam can ilmukhaabarati mukhaabaradii ayaa nabigu reebay sala allahu caleyhi wasalam mukhaabarada mukhaabarada waa dhulka jilicsan oo in la abuurto ehelka u ah oo usoo bata marka haddana waxaa loola jeedaa mukhabarada in dhulka waxa ka soo baxa gobol ka mida lagu kireeyo oo waxa weeyaan qofkan waa noo imaan doontaa musaaracada iyo musaaqaadka inoogu imaan doontaahe in qofkan la yidhaahdo waxa weeyaan beertan adiga waxa weya beertan anaa iskale qofkii dhulka lahaya hadlaya intaas adugu tabco wixii kaaga soo baxaad leedaha anigana intaas io tabac wixii iga soo baxaan leeyahay xaaraan weeye waana khamaar sababta loo diida waa khamaar sababtoo ah khamaar siday u tahay waxa weeye waxaa dhici karta qaybtii qofkii dhulka lahaa markuu tabco shaqaalahan inay baxdo oy bislaato oo badar ka helo shaqaalahana meeshii la siiyey ay bixi diido xooggiisii o dhan sanadaasoo dhan halkaasuu gelshay raashinkii iyo wixii baxayna qofkii maaligii ahay qaatay qofkan shaqaalaha aawa xooggiisii waxaa kaloo dhici karta bilcagsi in qofka shaqaalaha meeshii la siiyey ay baxdo badarkii ka bislaado kii maalig ahana waxba aysan u bixin qofkan shaqaalaha muxuu dhulkan saaneed ku beertay marka khamaar weeye in dhulka gabalkiis gabalka kale lagu kireeyo nahaa nabiyo nabigu waa reebay sala allahu alay slam can ilmukhaabarati dhulka in laisku kireeyo qayb kamid a dhulka la yihahdo intaaso hektar beero ana intaas io beer walmuxaaqalati qamaardi dhulka yaalla in mid geed saaran lagu gadana nabigu waa reebay muxaaqaladu musaabanadii wax kamida weeye waa sareen dhulka yaalla in waxa weeyaan lagu gado mid geed saaran wa can ilmusaabanatina nabigu waa reebay musaabanada waa soo sharxnay wa can bayci thamarati miraha beecoodana nabigu waa reebay xataa yabduwa ilaa uu muuqdo salaaxuha bislaadkeeda wa allaa tubaaca waa in haddii bislaadkeedu muuqato iyadoo geed saaran aan lagu gadin ilaa bidinaari dahab maahan iyo weli dirhamin lacag waan bayci thamarati nabigu reebay in la gado miraha xataa yabduwa ilaa uu muuqdo salaaxuha bislaadkeeda nabigu waa reebay sala allahu calay wasalam wa allaa tubaaca waa inaan la gadin markay bislaatana maadaama ay geed saaran yihiin mirihii ilaa bidinaari dahab iyo wa dirhami lacag maahane ila caraaya caraayadu kuma jirto caraayada waa laga soo reebin waa masalo soo socota waxa weeyaan caraaya ayaa la yidhaahdaa waa timir dhulka taalla oo timir geed saaran lagu gadin oo musaabanadiia laga soo istafnoon oo si daruuro timid daraaddeed muxaaqala maxaa la yidhahda almuxaaqalatu bayculxindati waa qamardi in la gado qamardigaasoo fii sumbuliha sabuulkeedii ku jirta bixindatin qamardi kaloo dhulka taalla lagu gado marka bur iyo xinda iyo haddaad maqasho waa isku mid waxa weeyaan waa isku mid wey waa wada qamardigaas alxadiiu raabic wa situuna bacda miatayn xadiiska lixdan iyo afreeyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can abi mascuudin alansaariy radia allahu canhu ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam nahaa waa reebay can thamani lkelbi eyga lacagtiisa ey in la gato nabigu waa reebay eyga la diiday marka eeyaha sidooda haysashadooda in la haysto eyga waa xaaraan ilaa sharcigu miduu ogolaaday maahane oo mid sharcigu ogolaadaa jira eyga xoolaha ilaaliya eyga beeraha oo waardiyeeya waxa weye nabigu kaasoo kaleeto waa ogolaaday sala allahu caleyh wasalam laakiin ey kale oon waxba kuu qabayn guriga inuu iska joogo xaaraan weeye nabigana wuxuu yihi sala allahu alay wasalam man iqtanaa kalban ilaa kalba saydin ow maashiyah qofkii ey kaydhaysta oo guriga ku haysta eygaasoon ahayn eyga lagu ugaarto ugaarta soo qabta ama midka xoolaha ilaaliya naqasa min ajrihi kulla yawmin qiiraadaani maalin kasta waxa weeyaan waxaa ka nuqsaa min ajarkiisa laba qiiraad mar oo salaatuljanaasada ee nabigu uu yidhi qofkii janaasada ku tukado wax ka aasa laba qiiraad uu leeyaho la weydiiyana nabigu qiiraadka midka yar wuxuu ku fasiray laba buurood oo midda yaru uxud la eg tahay uxudna toddoba kilomitr ku fadhida ha la yihahda xagga dhirka ballacaba iska daa marka laba buur laba buurood ajaraha maalin kasta ajarkiisa ka go-aya hay laba buurood xadiis kale wuxuu le man iqtana kalban laysa bikalbi saydin qofkii u haysta oo guriga ku haysta xadiiskaasna saxiix muslim ku yaalla qofkii ey ku haysta guriga oo aan ahayn ey ugaareed ey walaa maashiyatin ey xowla ilaaliyana aan ahayn walaa ardin ey dhulka oo waxaw beeraha waardiyeeyana aan ahayn fa innahu yanqusu min ajri kiiraadaani kulla yawmin marka ey in sidiisa la haysto aan nacfi lahayn oo guri joog ah waa xaaraan laakiin eyga nacfigaloo beerta waardiyeyno xoolaha ilaalin oo ugaarta soo qaban waa banaanya laakiin ma la gadi karaa mase lama gadi karo ey in la gadaa waa xaaraan mana banaano nabiga sala allahu alay slam waa reebay thamana alkalbi eyga lacagtiisa hay qaala nabigu ana rasulla rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi thaman anaha waa reebay dhe nabigu can thamani lkelbi eyga lacagtiisa waa reebay dhe nabiga sala allahu alay wasalam eyga marka kii la ogolaa in la haysto iyo kii la diiday labadaba lama gada karo miya mase waxa weya mid la gadi karaa jiro midkii in la haysto laysku ogolaaday waa la kala gada karaa xadiidku waa caam nahaa nabigadi can haman ilkelbi alkelbi casha ku jirtaa waxa weya waa jinsiya waana tacumu marka eey lama ogola xadiid soo reebaya ayaa jira oo nasaa-i ku yaala oo leh mukulaasha iyo eygaba lacagtooda nabigu waa reebay ilaa eyga ugaarta kuwii laysku fasaxo in la haysto laysku ogolaaday waxa weeyaan kaas waa la haysa karaa kaas waa la haysa karaa oo waa la gada karaa lacagtiisa waa la gada karaa laakiin xadiidkaas nasaa-i laba meelood uu ku wariyey waxa weeyaan labada meeloodba inuu daciifiyu ku tilmaamay laba meelood waa inuu daciifiya sunan nasaa-igu ku yaala marka eey oo dhan lama gada karo midkaan la ogolaado in la haysto si kale ha kugu soo gala ma qof ha kusi maxaa yeelay dadka muslimkaa qof muslim inuu ta ey suuq keeno uu gato ayaaba waxa weyan wax laga xishoodo ama layska ilaaliyo ah haddii qof muslimo haddii waxa weyan ey baa wixii qofki loo baahdo inay si siiyaanoo waxyaalahaas la siiyo kamid noqdo la rabaa dadka muslimka marka dadka muslimka waxaa la rabaa waxa weeyaan waxaasoo kaleeto inaysan kala gadanin ay isi siiyaan ayaa la rabaa ay isi siiyaan wa mahri lbaqiyi naagta zaanigada meherkeedana nabigu waa reebay mahr hadda waxaa la yskaga cabira o iska majaas ahaan eh mahar ayaa la leeyahay laakiin waxaa loola jeedaa gabadha jirkeeda gadato dhaqaalaha ay ku bedelato jirkeeda oy qaadatay dhaqaalahaasu waa xaaraan iyadana waa eygaas lacagtiisa lamita waa xaaraan wa xulwaani lkaahin qofka wax sheega macaansigiisa kana waxaa loola jeeda qofka wax sheega oo wax sheego wax la weydiiyo baadidayda halkay jirta qofaa iga jiran dhaqaalaha la siiyo xulwaan waxaa loo leeyahy kuma dhibtooda waxaasuu si fudud iskaga cunaa marka macaansi waayo xaaraan weeye gabar jirkeeda gadatuuna lamid yahay ninka qofka wax sheega ahu meel fadhiyo dhaqaalaha ku qaataa xaaraan weye nabigu waa reebay sala allahu alay waslam ka saddexdaasoo nabigu waa reebay walxadiidu alkhamis wasituuna bacda almiatayn xadiiska lixdan iyo shan iyo laba boqol ka gadaal marwiyi waxaa laga wariya can raafic ibni khadiij radia allahu canhu ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi famanu lkelbi eyga lacagtiisu khabiisun waa shay xun oo xaaraan ah khabiidka sida uu yidhi alimaam ibnu daqiiq lciid sariix kuma ahan xaaraannimada laakiin xadiidka oraa laga fahmaa khabiidka khabiidka waa laba shay baa noqda xaaraanna waa loola isticmaalaa shayga laga fiican yahay oo danii ah xoogaa naftu aysan ku ficnaan naftu ka xishootana waa lagu tilmaamaa laakiin hadda khabiidka xaaraana loola jeeda xadiiska horaa tusaa wa mahru lbaqiyi gabadha jirkeeda gadato zaanigadaana meherkeeda waxa weya khabiithun waa khabiid khabiid wey waa xaaraan asna xadiiska horaa loola jeeda wa kasbulxajaami toobinlaha shaqadiisuna khabiithun waa laga fiican yahy kan khabiidka la yidhi xaaraan loolama jeedo waxaa loola jeedaa waa shaqo liidata oo laga fiican yahy maxaa yeele muslimiinta waxa weeyaan dad isku nafa weeye waxyaalaha iska hoos hooseeya qofku inuu shaqo ka dhigta lama rabo waa waxyaalahaasoo kale inay isku tasaamuxaan qof muslima walaalkaa xanuunsan xooga dhiigaad ka daadiday lacag inaad ka qaadato oo dhiig daadintaas aad mar walba lacag ku qaadato shaqo ka dhigato waa shaqo laga fiican yahy waxaa la rabaa dadka muslimiinta sida gaaladii kale aysan hayn gaaladu waxba ixsaan iskuma sameeyaan gaal walbaaba wixii uu awoodo kan kale inuu ka gada maana intaas ixsaan iskuma sameeyaan muslimiinta waxaa la rabaa talada fiican inay sisiyaan aysan kala gadan waxa weeyaan qofka xooga caruurka jirana ilkaha laga bixiyo o kale midba midka kaleeto midka waxa weeyaan toobinka oo kaleeto qodax gashay kaala qodaxda iga bixi oo iska bixiyaan waxaasoo kaleeto inaysan kala gadan oo ukhuwada islaamiga ahayd ayaa waxa weeyaan ayay ayaa keenayda taasoo kale inaan la kala gadan laakiin qofkii gato hadda dhiiggaas dadka ka daadiyo lacag ku shaqaysta xaaraan ma ahan waa u bannaan tahay inay u bannaan tahayna xadiis saxiixa tusayda xadiis bukhaari iyo muslim oo cabdullahi bni cabaas ixtajama nabiyu sala allahu alay wasalam wa acda alxajaama ajrahu nabigaa istoobay qofkii toobayna wuxuu siiyey ujradiisii riwaayad kaleeto waxay ku daraysaa walow kaana xaraaman lam yuxdih bukhaariya weri riwaayadaasna hadduu xaaraam ahala nabigu ma siiyeen marka waa la sii karaa waana xalaal laakiin waa shaqo laga fiican yahay saasaa loola jeeda baabulcaraaya caraayaadii baabkeedii iyo wa gayri dalika kaas kayrkiis baabkiisii halkan waxau ka gelayaa baabculcaraaya iyo waxyaalo kale caraayada waa nagii niri waa waxay istifna ka too laga soo reebaa musaabanada raashin beegan oo dhulka yalaya oo raashin beegan oo dhulka yaalloo la yaqaan oo mid geed saaran lagu gadayo taas weeye taas weeye marka baahi ayaa jirta oo waxa weeyaan badanaa reer madiina waxay ahaayeen dad beereley ah dad beereley ah ayay ahaayeen marka waxaa dhacaysa marka beeruhu soo go-ayaan timirtii sanadii hore baxday oo taalla xoogaa timirtaas cunideedu waa adag tahay qofku waana ku qaraarin wax badan kama cuni karo laakiin timirtu markay rudab noqoto aad ayay u macaan tahay qofku waa ku faakaysanaha waa u baahan yahay marka qofkii aan beer lahayn rudab ma heli karo muxuu samayn muxuu samayn waxaa loo ruqseeyey marka shan wasqi oo saddex boqoloo saaco timir ah inuu qofku ku gado karo hadduusan haysan waxa weeyaan rudab intaasoo kale rudab la egoo geed saaran inta la qiyaaso la ihahdo intaasu shan wasqi waa la eg tahay waxa weya waa inuusan lacag haysan uu ku gato waa shardi inuusan lacag haysan uu ku gato waa shardi inuu u baahan yahay waa shardi in laisku qiyaaso lais yidhahda timirtaanu intaanay la eg tahay tan geedkan saaranma intaasoo kale la ekaan hadday qalashana waa shardi inaan laga badin shanta wasqina waa shardi shuruudahaasaa la heli haddii la helo marka waa iska cayman alxadiiu sadis wasituuna bacda miatayn xadiiska lixdan iyo lixee laba boqol ka gadaal marwiyun waxaa laga wariyay can zayd ibni thaabit radia allahu canhu ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam rakhasa wuu u ruqseeyey lisaaxibi alcariyati qofka cariyada u saaxiibka ah an yabiicahaa inuu gado bikharsihaa qiyaaskeeda inuu gado walimuslimin waxa u sugnaaday bikharsihaa qiyaaskeeda ayuu gadin tamran oo timir ah ya'kuluunahaa way cunayaan timirtaas rudaban xaalo ay tahay karsiga wuxuu yidhi ibnu daqiiq ulciid way isku khilaafeen tafsiirka cariyada maxaa loola jeedaa cariyada qarsiga waa qiyaas sideed cariyada laisku ruqseeyey maxaa loola jeedaa shaafici wuxuu yidhi waa rudab geedaha saaran in lagu gado beegiisa oo timir ah oo dhulka yaalla oo la qiyaasayo shan wasqina wax ka yar la gado marka saas weeyaan qof kasta wuxuu leeyahay oo timir dhulka taalla haysta waxaa u bannaan shan wasqi wax ka yar oo rudab ah oo geed saaran inuu ku gato sidaasuu leeyahay waa marka baahi caam ahoo dadka oo meeshaas lagu xallinayo wey imaamu maalik suuraddiisa taas wuu ka bedelay wuxuu yidhi dadka beeraha leh qof ka mid a markay beeruhu u bislaanayaan dadkan beeraha lahayna waxay caariyeynayaan geed ama laba geedood qof beer weyn loo kun geed u taal ama shan boqol oo geed qof aan beer lahayn wuxuu leeyahay labadaas geed sanadaan qaado oo midhaha ka guro sida xoololeyda oo kaleeto qoyskan markaan maanta sanadaan geel u dhalin oon caano usin haysan qoys geel u dhalayaa hal siin wuxuu leeyahy sanadaan soomaal ama sac u siin sanadaan soomaal ama riyu siin marka saasoo kale geed u siin ama laba geed kii beerta lahaa beertuu dhex degan yahay kanuna halka geedu leeyahy markaas hadba waa imaada maalin walba waxbuu ka gurtaa waa ku dhibtooday kii beerta lahaa mar walba soo geliddaas in ehelkiisi carruurtiisa naagiisa u jooga waa ku dhibtooday markaas wuxuu le nin waa ku dhibtooday soo gelgelidaadee waxa weeyaan geeda miraheeda waa kaa gada timiraan kuu siin timir horo sanadii horeeta aan gurta ii taalle inta geedaha saaran tirso waa kaa siin sidaas weeyu yiri midaas bisaa bannaa xadiiskana weliba daahirka taas inuu dhow yahaad moodaa can zayd ibni saabit ayaa laga wariyay radi allahu canhu ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam rakasa wuxuu u ruqseeyey lisaaxibi alcariya geeda caariyada qofkii u saaxiibka ahaa an yabiicahaa inuu gado oo geedaas iska gado bikarsihaa qiyaaskeeda timir ah inuu yidhaha haye iyada inta la qadaro oo lasiraa intaasu kiilay noqoyda qiyaaskaas oo timira inuu ku inuu ku gato welimuslim waxaa u sugnaaday bikarsihaa qiyaaskeeda inuu gado tamran oo timir ah yakuluunahaa rudaban yakuluunahaa rudaban yakuluunahaa way cunayaan dadkii timirtii rudaban xaalay tahay qoladii oo qaadatay rudabkaa rudab ahaan u cuni rudab ahaan u cuni marka labadaas tafsiir adugu kala fasireen riwaayadan dama muslimna waxa weeyaan runtii waxaad moodaa dadka aan beeraha lahayn in la leeyahay waxa weeyaan timiray bixinayaan rudabkaasay cunayaan oo gadanayaan lafdiga horeetana waxa weeyaan waxaad moodaa inuu xoogaa tafsiirkii maalig u dhow yahay marka calaa kulli xaal adugu labadaas tafsiira laga baxshaa wallahu aclam ilaha garanaya mid ka sawaaba alxadiiu saabic wasituuna bacda miatayn xadiiska lixdan iyo toddoba iyo laba boqol ka gadaal can abi hurayrata ayaa laga wariyay radia allahu canhu ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam rakhasa waa ruqseeyey fii bayci lcaraya baycu lcaraya nabigu waa ruqseeyey fii khamsati awsuqin shan wasqiyuu ruqseeyey ow duuna khamsati awsuqin ama shan wasqi wixii ka yar xadiiskan wuxuu ka hadlayaa caraayada qadarka laisku ruqseeyey waa shan wasqi ama wax ka yar marka shaku raawiya ku jira inuu nabigu yidhi shan wasqi inuu ruqseeyey iyo inuu ka yar ruqseeyey saas darteeda shan wasqi wixii ka yar ayada shaki male nasku waa ku cadyahay laakiin shantu ma banaanta mise ma banaana shaku raawi maadaama uu yimid asalkuna musaabanadu inay xaaraan tahay ay aheed waa xaaraam lama ogola ilaa asalku taxriimu ahaa shakina weeye shantii in la gaarsii karaa marka asalkiioo shaki lahaynaa lagu sugnaanaa alxadiiu thamin wa situuna bacda miatayn xadiiska lixdan iyo sideed laba boqol ka gadaal marwiyan waxaa la weriya can cabdilaahi bni cumra radia allahu canhuma ana rasuulallahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam qaala wuxuu yidhi man baaca qofkii gada nakhlan geetimireed geetimireedkaasoo qad ubirad la bacrimiyey fa tamaruhaa midhaheeda lilbaa'ici qofkii iska gaday uu sugnaaday ilaa an yashtarida inuu shardisto maahane almubtaacu qofkii soo gatay geetimireedkan halkan waxaan uga hadlaynaa geetimireedka waa lab iyo dhadig kuwa lab ah oo mudakar ah iyo kuwa dhadig ah mu'anaf ah waxa weeyaan ubaxa marka midka labka ah ah inta lasoo qaada waxaa la dhexgeliyaa midkan dhadiga ubixiisa haddaan saas la yeelin mira dhali ma mar mar timir dabayshaa saas samayda marna dadahaba sidaas samaynayaan ta'biirkaasa la sameeya haddii marka geedu markay ta'biirka lagu sameeyo kadib qofkii lahaa iska gado aana laga wada hadlin midhaha yaa qaadanaya midhaha qofkii hore oo lahaya qaadanaya maxaa yale asagaa kasoo shaqeeyey oo usoo dhibtoodoo suganayay laakiin haddii qofkii gadanaya uu yidhahdo macalgeedan macal miraheedan kaa gatay dee qofkii gata qaadanaya marka nabigu wuxu leey man baaca qofkii gada naqlan geetimireed geetimireedkaasoo qad ubirad la baxrimiyey fa tamaruhaa miraheeda lilbaacici qofkii iska gadayuu usugnaaday ilaa an yashtarida inuu shardisto maahan almubtaacu qofka mushtariga ahoo geeda la wareegay oo uu yidhaha macal miraha anaa gatay welimuslim waxaa usugnaaday waman ibtaaca qofkii gata cabdan addoon fa maaluhu maalkiisu liladii kii usugnaaday baacahu iska gaday addoonka addoon maal leh qof hadduu gado waxa weyan maalkiisa qofkii sayidkii hore iska leh ilaa an yashtarida inuu shardisto maahane almubtaacu midka hadda addoonka gatay maalka inuu shardisto o yidhaha addoonka iyo maalkiisa isaga kaa gadana taas waa banaanta marka isagaa yeelanaya alxadiidu taasic wa situuna bacda almiatayn xadiiska lixdan iyo sagaalaad laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu caley wasalam qaala wuxuu yidhi man ibtaaca qofkii gata dacaaman cunto qofkii cunto la sawray ibtaaca waa ishtara qofka lacagta bixiy wey badcada la wareegay man ibtaaca qofkii gata dacaaman cunto falaa yabixu yuusan gadin xataa yastawfiyahu ilaa uu oofsadoo la wareego badeecadii waad gadatay meeshii aad ku gadatay taallaa weli laguba dhiibin ma sii gada kartid marka wa fii lafdin waxaa kusugnaa xataa yaqbidahu ilaa uu qibloodo oo gacanta ku dhiga yuusan sii gadin can ibni cabaasin radia allahu canhuma miluhu marka waxa weya qablooshadu isku mid ma ahan hadday maguuraan tahay oo boos ama geedo ama ceel tahay waa in lagugu wareejiyo oo lagaaga dhex baxo haddii ay tahay wax geero gacanta lagu qaata ma in gacanta lagu saarood gacanta ku ridato hadduu yahay wax rar u baahan raashin iyo dhar on waa inaad rarato waxaan la ogolay inta gaddo adoon alaabtii la wadeegin inaad qof kale kasii gaddo markab soo socda alaab saarana lagaa gaday qof kalead kasii gaday xaaraan wey ma banaana baqaalaa timid alaabtiiyaad gaday adoon raran ayaad qof kale kasii gada ma banaana alxadiiu sabcuuna bacda miatayni xadiiska toddobaatan iyo laba boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma annahu jaabir samica rasuulalahi rasuulka alluu maqlay sala allahu caleyh wasalam yaquulu xaalu leeyahay caama alfatxi sanadii maka la furtay ina allaha alle iyo wa rasuulahu rasuulkiisa xarama wuu xaaraamtinimey alle in allaha wa rasuulahu labaa lasoo sheegay xarama ayaa luqadu keenayda laakiin ta'adub macallaa ilaahay isagoo ka edab qaadanaya nabigu ayuu taxriimkii asaga u tiiriyey oo damiirka ifraadiyey in allaha allah iyo warasuul rasuulkiisa xarama wuu xarima waa xaaraamtinimeeyey alleh bayca alkhamri kamrada beeceeda kamrada beeceeda ilaahay waa xaaraamtinimeeyey kamradana waa wax kas kamrada sida cumar ibnu khadaab yidhi alkhamru ma khamara alcaqla waa wix caqliga daboola kulli waxa weya muqaadaraadka oo dhan beeceedu waa xaaraam marka wixii caqliga daboola tobaakada sigaarka jaadka xashiishka kamrada qasan kulligood waa xaaraan beecooduna ma ansaxo qofka ka ganacsadaana xaaraan cuno weeye qof ganacsada maahan walmaytati walmaytati baktida beeceedana waa xaaraamtinimeeyey baktida waxa weeyaan waa neefka aan la gawcin iskiis iskaga dhintay ama ugaar ha ahaado ama xoolo la dhaqdo ha ahaado waxaa lamid a neefka oo ay qaleen dad gawracoodu xaaraam yahay waxaa la rabaa xoolaha inay qalaan muslim ama yahuud ama nasaaro ahlu kitaaba laisku le yahuud iyo nasaaro waxay qalaan waa xalaal ilahay qur-aanka noogu cadeyey sala allahu alay wasalam ilahay qur-aanku noogu caddeeyey subxaana wa tacaala qur-aanku noogu caddeeyey wixii marka gaal aan yahuud iyo nasaare ahayn uu qalo ama murtad ha ahaado ama majuus ha ahaado ama gaal kale ha ahaado wathaniya ama ha ahaado shuuci xaaraan weeye wixii uu qalo kadalika sidaas oo kale waxa weeyaan haddii qofka qalay isagoon halmaamin u qastoon magac alle lagu qarin muslimba ha ahaadee xaaraan weeye haddii uu mus magac ilaahay ka tago haddii uu u qalo alle qayrkiis oo loo qalo sida xoolaha yabarada iyo jinniyaha loo qalo iyo xoolaha loo qalo sida waxa weeyaan dadka la caabudo oo la barakaysto abaara dhacday roobaa la waayey markaasaa laleeyahy war xoolo keena qabuurahan aan geynoo ku qalnee roobaa laga rabaa xoolahan ayaga waxa u tareen laismale hee waxa weyan ayagaa nacfi looga rabaa loogu dhowaanaho laisleeyahay ayaga roob waxa weeyaan ilaa xaggiisa ha ka keeneen waxa weeyaan xoolihiina waxa weeyaan xaaraan weeye lama cuni karo waa wax sanab loo qalay kuwii qalayna waa ku gaaloobayaan oo islaamka waa uga baxayaan marka lama cuni karo sida xoolaha dadka waaweyn oo la caabudo loo qalo sida waxa weeyaan kuwa loo qalo abdulqa sheekh cabdulqaadir jaylaani raximahullah sheekaas weyn oo dadku ay ku fidnoobeen laakiin isagu beriga ka ah fidnadaas insha allah saan allah uga rajaynayno sidoo kale uwas dheere wixii loo qalayo sheekh cali maayo raximahullah wixii loo qalo waxyaalahaas dadka la caabudo loo qalo waxa weeye sheekh ooyaaye iyo kulligood waxyaalahaas nuur xuseen iyo loo qalo waa xaaraan sababtoo ah dadka qalaya waxay u qalayaan taqarub ilayhim ayagay ugu dhowaanayaan oo isleeyihiin aad wax uga heshiin ee u qali mayaan waxa weeyaan masaakiintaas dhimatay wax u sadaqeey marka waa xaaraan laakiin hal maada waa inaad ogaataa xoolaha qofka caadiga ah oo dhintoo muslimkaa tacsida lagu magacaabo ma'tamka ama sanad kabil kabil lagu loo qalo oo laleeyahay awowa la xusa ama qabuuraha agtiisa lagu qalo ama kabil kabilka la qalo ficilkaas waa xaaraan qofkii dhintana ajar ka heli maa laakiin neefta hilibkiisa maadaama muslim qalay qof axadka loo qalayna taqarub aan loogu qalayna tasaduq canhu ay tahay xaaraan ma ahan qofka marka waxa weye waa inuu labadaas masalo kala saaro karo axadka wax loogu qalayo taqarub ilayhi in isaga loogu dhowaado oo la weynaynayo oo la isleeyahay haddaad adan wax u qalinna adaa ku nuqsaamaya haddaad wax u qashana waxbaad ka helaydaa waxa weeyaan waa sanam wax loo qalay oo kale waa xaaraan neefkuna waa xaaraan qofka qalayna ku gaalooba laakiin qofka isle qofkaas qabrigii waxa weeyaan maanta wax lama bixi kara wax ka sadaqee laakiin sadaqadii a ka qaldantay sadaqadii dariiqii sharci ahay ka leexday marka wuxuu samaynaa qof markuu intuu inta isugu yeero dadku gurigii wax uu tacsi ku magacaabayo tacsi lama yidhaha ma'tama sharciga lagu yar uu samayn ama se kabil kabil markii la gaaraba qabrigiiyuu geyn oo qabriga agtiisu wax ku qalin nabigana xadiiska abu daawud wuxuu lahaa laa caqra fi lislaam islaamku ma qabo dadka dhintay xoola laga daba qalo amase waxa uu samayn kabil kabil markii la gaaraba waqti aan ilaahay jidayn rasuulkuna uusan jidayn ayuu waxa weeyaan samayn oo xoola qalin kuwa nuucaasa ee loo qalayo maydkani wax uu u taraan oo loo sadaqeeyo waxa weeyaan ficilkaas waa xaaraama waa ficil bidac ah waana marduud siduu nabigu sheego qofkii sameeyena waa ku dambaaba dembigu ka helaa kii loo sameeyena wax ajara ka heli maa laakiin neefka la qalay xaaraam weeye lama dhihi karo waxa weeyaan qofka muslimka waxaa fiican inuusan cunin haddee qofku inuu wax ku darsadaa waa xaaraam oo haddaad tira waxbaan ku darsaa qaaraanka noocaasa xaaraamaad wax ka samayday kumana banaana ilahay wuxuu ku leeyahy walaa tacaawanu cala lismi wacudwaan dembi iyo xadgudub war ha isku gacan siinina kuma banaana inaad ku gacan siidaa waxna kama samay kartid qofkii sameeyena waa ku dambaabaa maydkun ajar ka heli maa laakiin hilibkaasu xaaraan ma ahan qofka dadka culummada iyo dadka ducaadda waa inay ka fogaadaan aysan cunin kana qayb gelin laakiin dad masaakiinu meel jooga haddii loo keenay waa xaaraami ha cunin lama dhihi karo waa inaad masaladaasu kuu kala baxsan tahay waxaa la diidaana waxa weyan qabriga agtiisa la geynayo sanad walba waa koow oo bidcada ka dhigay oo aysan ku ansaxayn waxaa la diidayo ku ansixi weyday waa kabil kabil in waqti loo sameeyo alla i rasuulna waqti uma samayn sadaqada oo maydka loo bixinayo waxaa la diidaya waxa weyn qofka dhintay xoolaha waxa taxsida lagu magacaabayo markii qof laga dhintaba meel guri laisku yimaado xoola lagu qalayo intaas wey waxaa la diidaya laakiin intaas midna hadduusan qofku samayn oo waxa weyn markuu dhintay wax ka daba samayn ma waqtina uma qaban qabrina geyma maalin maalmaha ka mid a uu waxa weeyaan sadaqa u baxshay waalidkiis dhar u baxshay loor badarhu masaakiin u qaybiyey guriyuu u dhisay marti masaajiduu ugu daray sadaqo dugsiyuu u dhisay ceeluu u qoday miskiin baahanu lacag siiyey hadduu raba xataa riyuu inta qashayuu hilibkeedii qaar u sadaqeeyey kulli intaas waana xaq waana la cunaa maydkiina sadaqadaas waa gaarayda haddii laakiin saddexdii waa in la iska ilaaliya marka masaladaas waa muhim walmaytatu wa bayci lmaytati maytada baktigeeda marka waa xaaraan lama gadi karo walqi marka ilaahay inay uga baqaan oo dadka xoolaha baktiyey duurka ku baktiyey soo qalaya kawaanada keenaya waa inay ogaadaan xaaraan inay cunayeen allah agtiisana waxa weyn lagu xisaabtami doono walkhinsiiri doofaarka biciisana waa xarimay ilaahay beeca doofaarka doofaarka waxa weeyaan muslimna hadde uma banaano inuu cuno iyo inuu gato gaalan ka gadaa hadde anugu cuni maaye gaalkaasaan ka gadaana xaaraan wey kama gada kartid waana dhaqanka yahuudda wax alla markuu xarimay inaad inta gado lacagtiisa cunto waa yahuuddu sida yeeli jireen wixii alla xarimay beecoodana waa xarimay wixii in la cuno kaa xaarama beecooda waa kaa xaaraam wal asnaami sanamyaalkana beecooda waa xaaraamo alla waa xarimay wal asnaami sanamyaalka beecoodana ilaahay waa xarimay sanamyaalka waxyaalaha la caabudo lasoo qoro waxa weeyaan geedahan la qoro fardaha laga dhigayo ama hasha u eg hasha nidigtale waxaas la sawar beecoodu waa xaaraam masawirada dadka waaweyn oo ama culummada ah oo la barakaysto ama madaxda waaweyn masawiradooda la weynaynayo guryaha la dhigana beecoodu waa xaaraan diintiyay fasaadinayan wax kastaoo diinta fasaadina waa xaaraan beecoodu waxaa ka mid a waxyaalaha diinta fasaadina joornaalada ay ku sawiran yihiin sawirada akhlaaq xumada beecoodu waa xaaraan waxaa ka mid a waxa weeyaan fideoyaalka canjirada fideoga oo xambaarsan waxa weeye akhlaaq xumada iyo dhaqamada xunxun oo xaaraanta ah iyo zinada iyo qurunka lagu faafiyo kulli shaniibooyinkaasoo dhan waa xaaraan qofka shaniimada u fulan tahayna xaaraan cuno weeye qof kastoo muslima awoodana munkarkaas inuu suliyaa waajib ku ah marka canjaradahaasu waa xaaraan joornaaladaasu waa xaaraan fidyooyinkaasu waa xaaraan masawiradaasu waa xaaraan waxaaso dhan waa sanamyaal waa wax diinta fasaadina fa qiila waxaa la yidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay o an ra'ayta bal ka waran shuquuma almaytati baktida xayrteeda ka waran xayrta neefka baktiyay ka waran fa inahaa xayrtaas yudlaa waxaa la marmariyaa bihaa xayrta asufunu doomaha doomaha la marmaryaao nacfiyay leedaho doonta korka laga marin si biyaha aysan waxaweyan alwaaxa u dilin wa yudhanu bihaa waxaa lagu subkadaa aljuruudu maqarada wa yastasbixu waxaa iftiinsada bihaa xayrtaas annaasu dadka oo shumca laga dhigta xayrta inta shumca laga dhigay markaa dunaa la dhex gelin xayrtaasaa lagu dhejin waa la shidaan cawr aan kuu shidmin nacfigaasay leedahay ma waa la gedi karin faqaala nab wuxu uhi laa may huwa beeca xayrta xaraamu waa xaraam huwada beecaad u celin ibnu mulaqin sida uu yidhi damiirka wuxuu laaban beeca iclaamkuu ku leeyahay iclaamka beecu waa xaaraan laakiin nacfiga sidoo kale waa banaan yahay cunid waxaan ahayn xayrta waa loo intifaaci karaa oo shumca laga dhiga karaa ama doontia la marsan karaa uma qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sal lahu ala sal allahu alay slam cinda dalika qaatala allahu ilaahay hal dagaalo oo lacnad ha ku dilo alyahuuda yahuud ina allaha alle lamaa xarama markuu xaaraamtinimeeyey calayhim korkooda shuxuumaha xayrteeda oo xoolihii xayrtooda laga xaaraamtinimeeyey ila ilaahay waa ka xaaraamtinimey sida alla yidhi wa cala aladiina haaduu xaramnaa kula dii dufurin kula dii dufurin wa min albaqari waalghanami xaramnaa calayhim shuxuumahumaa ilaa maa xamala duhuuruhumaa aw ilxawaaya aw ma khtalada bicadn dalika jazinahum bibaqyihim wa inaa lasaadiquun ilahay weyna wuxuu leeyay qoladii yahuudowday waxa weeyaan waxaan ka xaaraamtinimayna wax kasta oo ciddileh sida goroyadii iyo geelii oo kale lo-da iyo arigana waxaan ka xaaraamtinimaynay xayrtooda ilaa maa xamala duhuuruhuma awilxawaaya wax xoogaa dhabarka ku yaalla iyo wax mindhicirada ku jira maahane ama laf wax ku hilib baruur ku duuban maahane inta kale waa ka xaaraamtinimayna marka markii laga xaaraamtinimeeyey ayay xeeladaysteen qaatala allahu lyahuuda yahuud allah dagaalo lacnad allaha ku dilo in allaha alle lamaa xarama calayhi markuu ka xaaraamtinimeeyey shuquumaha ayr shuquumaha xoolihii xayrteeda jamaluhu waa dhalaaliyeen waa shiileen xayrtiyay shiileen subagay ka dhigeen uma baacuuhu subagiyay gadeen fa akaluu amanuhu lacagtii naga lacag nagama xarimin daday xalaal utaan ka gadayna jamaluhu macnaheed waxaan adaabuhu waa dhalaaliyeen marka waa xaaraam shay marka alla kaa xarimay inaad tira anugu ma cuno jaadka sigaarka ma cabo doofaarka ma cuno laakiin waa gadaa waxa weeyaan waa xaaraan cunaad tahay ilahay inaad uga cabsato weeye ka fogaato xaaraamta baabu salami horumariskii baabkiisii haada kan maxalu maxalkiisii halkan waxaan ka leynaa beec la yidhaha salam ama salaf waxa weeyaan macnihiisana waxa weeyaan laba qofa heshiin qofaa wuxuu leeyahay niho badeeca saasaan rabaa badeecadii lacagteedii hadda iga qaado badeecadaas maalin hible ii keen waxa weye shuruuddeeda haddii la helo waa beec aada u qiimo badan oo ummadana wax weyn u tara waxaa la rabaa un kaliya horta badeecada inuu tilmaan lagu tilmaamo jahaalada meesha ka saaray baabuur saasaad ii keeni nuuciisu sidaas tahay moodadiisu sidaas tahay lamarkiisu sidaas yahay wadan warshada hibla soo saartay baa tilmaam rasmi uhu ku tilmaamay ko lacagtiisina waa tana waa in kaash loo dhiiba lacagtana labo waktiga la keenayo waa in la caddeeya wakti hebelaad ii keeni meel heblaad iigu keeni sidaas waa la rabaa hadday badar tahay waa sidaas dadka beerilayda waa loo tegin waxaa laleeyahay haye lacagtan qaado beeraha ku maal gasho waxaan kaa rabaa markii muddo hible la gaaro intaasoo galley ah oo galley cad ah intaasoo combo oo galley cad ah inaad wakti hebel ii keento hal maado hadduu yidhaha waa xaaraan beertan badarka sanadan kasoo baxayaan kaa gadanahay lacagtan sii qaado xaaraan wey lacagtan iiga gado badarka sanadan kuu bixi doono lacagtan iiga gado inuu baxayaba lama oga waxa weeye saas ma dhehid waxaa leedahay lacagtaas siin waxaa leedahay intaasoo kintaalo galeeyaan kaa rabaa maalin hudle ama beertaada ka taga ama meel kale ka keen lacagtaa loo hormariyo intaasoo dhara ii keenu le lacagta inta u hormariyo badeecada marka tilmaana lagu koobin lacagtana halkaas fadhigaasa lagu dhiibin muddadana waa la sheegin qadarka iyo wax walba laisla koobin khalaas wey markaas baabu salami hormaraskii baabkiisii haada kanu maxaluhu waa maxalkiisii alxadiidu alxaadi wasabcuuna xadiiska toddobaatan iyo koob iyo bacda almiatayni laba boqol ka gadaal marwiin waxaa laga wariya can cabdillaahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaala cabdullahi bni cabaas wuxuu yihi qadima rasuululahi rasuulka allah soo galay sala allahu caleyh wasalam almadiinata magaalada madiina walxaal hum dadku yusrifuuna ay hormariyaan lacagta fi thimaari bisababi thimaari miraha sababteeda u hormariyaan asanata hal sano ay sii hormarinayaan mirhi miraha hal sano baxaya lacagtooda wa sanatayni laba sano ay sii hormarinayaan wa halaata saddex ay sii hormarinayaan beecaasay yiqiineen fa qaala nabig wuxu uhi man aslafa qofkii hormarinaa fii shayin shay qofkii ku hormarinaa falyusrif ha hormariyo fii kaylin macluumin beeg leeqan waa inuu yidhaha intaasoo kiilo ama intaasoo koomb haddii la koombeeyo haddii la tiriyo intaas cadad la-eg waa inuu sheegaa wa wasnin macluumin miisaan la yaqaan wax la miisaama hadday tahay intaas aan rabaa ilaa ajalin macluumin muddo la yaqaan muddo heble ayaad ii keenin hadday wax wax in la qaado u baahan oo culays iyo qarash u baahan meel heblead iigu keenin waa in meesha la isla sheegaa marka waa wacad oon hadhow keeni karin in la murmo waa inaan waa wax aan keeni karin hadhow in la murmo waana aada u faa'ido badan yahay baabu shuruudi haada kanu baabu shuruudi shardiyaalkii baabkoodii wey fil bayci beyca dhexdiisa waxa weya in lagu shardistamo halkan waxaan ka gelaynaa waxa weeyaan shuruud labada qof oo wax kala gadanayaan inuu qof wax shardisto marka shardiga laba shay hadduusan ahayn waa bannaan yahay hadhowna sidaas waa in loogu oofiyaa laakiin laba shardi waa in laga badbaadaa waxaa shardiga kow shardigaas inuusan ahayn mid xalaalaynaya wax alla xarimay ama xarimaya wax alla xalaaleeyey hadduu saas yahay shardigaas ma banaana boqol goor haddii la shardiyo tan labaad waxaa shardiga caqdigan maqsuudkii laga lahaa caqdiga waa inuusan ka hor imaanayn shardigaan hadduu yidhaahdo gurigaanan kaa gatay laakiin shardi waxaa ah inaan deganaado weligay waa faasi hale maqsuudkii loo gadaayay kasoo horjeedaa qofkaan wuxuu u gadaanaya guriga inuu ku nacfiyo adaana ka dahaysta ma banaana maqsuudkii loo gadaayo waynuusan ka hor imaan waa inuusan ka hor imaan marka haddii shuruuddaas la helo waxa weeyaan qofka muslimka waxa weya shardigiisa waa loo oofina haddayse labadaas laga badbaado marka halkaanaan ku joojinaynaa casharkeenna casharka dambaan insha allahu halkaan ka bilaabaynaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina maxamed